magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jebinayeen arday dhammaysatay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda rift valley kuwaasi oo bartay kuliyadaha kala duwan ee bixiso jaamacadda munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale ifraax axmed aadan guddoomiyaha jaamacadda rift valley ayaa ka warbixisay marxaladihii ay soo martay jaamacadda iyo tirada ardayda kala jebisay jaamacadda rift valley university annagu waxaanu ku leenahay khibradda ugu weyn ardayda ka qaljab rift valley university iyagu iskoodi ay isku abaabuleen meelo dhaftara ay ka fureen meelo other like marketinga ay ku jiraan taana waxaan ku hambalyeynana ardaydii hore ka baxday idinkana waxaan idinka rajaynaynaa haddaad tihiin ardayda sanadkan kala jabinaysa halaabuur inaad la timaadaan waxaa weeyaan siduu noo sheegay ahnayaasiin wanti dalka muxuu noo qabtay waa maxaanu qabanay idinku dalka waa owaxa barri oo kala wareegaya inaad la timaadaan dadaalkiina barri oo labaas xagga ma joogaba waa dadkii u wixii oo maanta annagana badelaya marka waxaan idinka rajaynaya all of you inaad la timaadaan new initiative kaantirigiina sidaad kor uga qaadi lahaydeen jaamacadda rift valley university ilaa hadda siduu muxuudiin sheegay academigu shan iyo toban arday iyo inka badan in as master second degree agu dabay dhinacyada etoobiya jaamacadda rift valley university qaar ka dhigtay weliba qarjabiye oo nala jooga qaarna weli ilaa hadda ku jira idinkana sidoo kale iyagu badlay falowgeed galasaan iyo arday kale oo jaamacadda jijiga university oo ka dhigta oo lalagu siiyo scholarship ilaa haddaa waxaan idhi shan iyo toban oo arday oo master oo jaamacadu dadaalka ay la timid oo ilaa hadda masterkoodu dhiganayaan dadaal cid kasta la timid honors aad noqotid waxay kutusaysaa waa dadaal aad la timid marka waxaan rajaynanaa idinkoona markaad ka soo noqotaan ama masterkiini aad soo dhigataan in dadkiini dalkiini wax weyn inaad gaarsiisaan ayaan u rajaynana madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici ee qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda hambalyo ee bogaadin u jeediyey
aad i aad baan idinku mustacinigu haweynahay inaad kusoo biirteen bahda aqooyahanka somalilan ee maanta ka mid noqoteen aad i aad baan idinku haweyahay wixii duciya tartaarna kolley waa idiin dhameeyeen oo ducada baan idiin raacinayaa insha allah in mustaqbal wanaagsan in nolosha cusubaan ka sheegahay inuu guuleeyo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidiinta oo runtii kusoo dadaalay carruurtani wakti adag ka soo qaatay runtii oo maanta idin xukuumadii ayna kafaara qaadin inay carruurtaas bilaadka ku barato laakiinse waalidku inta badan la soo dadaalay iyagana waxaan leehay jaamacadda rift valley waa laga hadlay waa mid ka mid a jaamacadaha ugu qiimaha badan ee gaarka loo leeyahay waddanka aynu jaarka ku nahay dalweynaha etoobiya waa jaamacad ka mid a jaamacadaha ugu qiimaha badan ee dalkeena ka jira ee runtii inoo keenay aqoon iyo xadaarad aynu u baahnayn inaynu la wadaagno waddanka aynu jaarka nahay hogaanka jaamacadda ifraax axmed aadan oo sidii hore loo sheegay ah jaamacadda labaad marka laga tago jaamacadda aadnaadan ee gabadhi hogaamiso waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo maamulka jaamacadda waxaan uga mahadnaqayaa sidii haddeerta halkan laga sheegay inay waxdeel waxbarasho badan bixiyeen taas waxay ka dhigan tahay walaalayaal ardayga soo bixi doona uma naafici doona inuu kaa deeqda la siiyey yahay ee fiida aan awoodin baaba laga yaabaa inta badanna way dhacdaa adduunyada oo dhan bay ka dhacdaa arday fiida iska bixi kari waayo oo markuu wax noqday meel maray way badan tahay marka maamulka jaamacadda waa uga mahadnaqaynaa kuwa horaysiiye kuwa dambana inay siiyaan waan ku dhiirigelinaynaa laftayadu waanu soo dadaalnay intaasaanu la soo dadaalayno la soo kifaaxaynay maanta halkan iyana waxaanu u baahannay inaanu u mahadnaqo waalidiintii la soo tadaashay ee ku soo tacabtay carruurta ee soo gaadhsiisay maanta inay kala jabiyaan intaasi waa intii lagu waajibkaahayd kelmad kalena waa ku daraya waxa weeye in ay ballan qaadeen in la siiyo waxbarasho firiya ardayda oo mastara ay bixin jirtayna taana waxaan leeyahay ugu dadaalo ow sidii dadku sheegay amase madaxdii ugu horreysa halkaada sheegtay sida loo kala hanti yar yahay ee loogu kala baahan yahay u bixiya
waxbarashadu iyo tacliintu ma laha meel isku taagto min alaxdi ila min almahdi ila alaxdi waxbarashadu waa ilaa waxay ka bilaabantaa xowlka waxaanay ku dhammaataa qabriga qofku markuu galo si kastaba ha ahaatee jaamacadda rifty valley ayaa kaalin weyn ka qaadata waxbarashada ardayda ku nool deegaanada maamulka somalilan tan iyo markii la aasaasay